بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد in sha allahu tabaaraka watacaala darsigii alkabaa'ir ayaynu waxaynu soo gaarnay kabiirada alkhamisa wasittuun qaala alimaamu dahabi raximah llah ciwaan wuxuu uga dhigay kabiiradan aljidaalu walmira walladad ay aladu lkhasam qofka dooda badan oo waxa weeye maaragtay aada iyo aada u doodaya miraaguna waa dooda oo baatil lagu doodayo aladiguna waxa weeye waa qofka shadiid alkhusuuma see noo imaan doonta wa wakalaa alqudaat kuwa looyarada iyo noqonaya oo beenta dadka ugu doodaya oo wakiilada u ah qudaada arrimahaas oo dhan markaa oo kulligood isku hoos imaanaysa qofka ku doodaya wax baatila oo markaa waxa weeye dood markaas ama maalaayacniya ama waxa weeye dulmi iyo xaqdara ku jirto qofka ku doodaya waxa ay diinta islaamku ka qabto iyo inay min alkabaa'ir tahay ayuu baabkan u baabeeyey amaa adilada kutusaysa waxa uu keenay aayado iyo axaadiid qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi wa min annaasi dadki waxaa ka mida man yucjibuka qof ay ku cajab gelinayso qowluhu qowlkiisa ay kalaamkiisa ayaa ku cajab gelinaya markaasaad waxa weeye fasaaxadiisa iyo suu u hadlayo waxaad u malaynaysaa inuu ku hadlayo bikalaam bikalaami naafic kalaam wanaagsan oo waxa weeye inuu ku hadlayo baad moodeysa yucjibuka qowluhu fi lxayaati addunya adduunyada marka uu ka hadlayo qowlkiisu waa ku cajab gelinayaa wayushhidu allaha ilaahay buu markhaanti gelinayaa calaa maa fii qalbihi qalbigiisa waxa ku jira oo wuxuu leeyahay carabkayga iyo waa iswaafaqsan yihiin qalbigaygu ilaahay baa og oo ka markhaantiya oo macnaha munaafiqnimo ma samaynayo oo wax runaan sheegaya ayuu ku doodaya ay macnaha wayushhidullah bay yidhahan culammadu ay macnaha wuxuu caddaynayaa oo ilaahay markhaanti gashanayaa oo ku dhaaranayaa allihii subxaana qaadirka ahaa yaclamu inuu og yahay waxa qalbigiisa ku jira limaa yaquuluhu iyo waxa uu odhanayo inay iswaafaqsan yihiin oo waxa weeye kalaamkaasi iswaafaqsan yahay wa huwa kadalika waxa weeye kaadib ah oo been ku hadlaya wa huwa kaadibun isagoo markaa been ku hadlaya marka qofkaani wuxuu doonayaa waa munaafiqiintii iyo wixii lamida nebigii bay doonayaan inay khatalaan wax wanaagsan iyo waxa weye adduunyadii iyo taladii iyo wax wanaagsan buu keenaya laakiin qalbiga wuxuu ku qarsanayaa gaalnimo iyo waxa weeye munaafiqnimo ayaa qalbiga ugu jirta markaasuu haddana dhaaranayaa wuxuu leeyahay ilaahay baa og oo rabbigii subxaana qaadirkaa baa i og inaan waxa ay sheegayo qalbigayga iyo carabkayga inay iswaafaqsan yihin wa huwa haddana kadalika aladu lkhisaam aladu ay shadiid lkhasum khusuma alaladka waxaa la yihahdaa ashadiid lkhusuma qofka waxa weye aada iyo aada dhaarta u adk u doodaya ayaa la yahay sida nihaaya uu ku fasiraya ibn athir uma qaala tacaala waida tawallaa haddii uu jeensado oo kaa tago saca wuxuu ku dadaalayaa oo u sacyinayaa oo u ordayaa fi lardi liyufsida fiiha saca fi lardi liyufsida fiiha dhulkii inuu fasahaadiya buu u sacyinaya ee yejtahidu calaa acmaali almacaasi ayay yihahdeen culammadu wuxuu ku dadaalayaa inuu macaasi sameeyo oo markaa dhulkii fasahaadiyo oo waxa weeye macaasi uu dhulkii ku fasahaadiyo iyo dhibaato qatla annaas dadkii oo la dilo zinadii wixii la mid ahaa shurbulkhamri dhacii boobkii dhulkii buu fasahaadinaya wa yuhlika alxarha beerihiina waa kharaabinaya alxarhu waa azruuc ay macnaha beerihii la beeranayey timaartii lagala baxayey ayuu wuxuu ku kharaabinayaa bisababi lmaa bisababi macaasi bisababi almacaasi macaasida uu samaynayo markuu qofku macaasida dadku badiyaan waxaa imaanaysa inuu roobkii yaraado in beerihii ay baaba'aan wa yuhlika alxarha waannasla nasliguna waa almawaashi waa xoolihii iyo waxyaalihii tarankii wixii o dhan baa baaba'aya intuba marka barakadoodii baa baaba'aysa abaar baa imaanayso ama iyagii baaba baaba'aya ama waxa weye baraka laga waayayaayo nafac bayna yeelanaynin sababtuna waxa weeye waa macaasida ay samaynayo qofku waxa weye dadku ay samaynayaan wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi aayaddaa ku khatimay wallahu laa yuxibu lfasaad ilaahayna fasaadka ma jecla oo dhulka in la fasahaadiye ma jecla culamadu marka waxay yidhahdeen maadaama aan ilaahay jeclayn fasaadkii waxaa ka ratimaysa inuu neceb yahay qofka dhulka fasahaadinayana ilaahay ma jecla haddaba camal ilaahay uu neceb yahay haddaad samaysid allihii subxaana qaadirka ahaa ma ku jeclaanayo ayaa markaa halkaa ka dhalanaysa wallahu laa yuxibu alfasaad ilaahayna fasahaadka ma jecla iyo dadka wax fasahaadinayo toonna oo waxa wey ilaahay ma jecla wa qaala tacaala ilaahay aayad kale waxa uu ku yidhi isagoo inoo caddaynaya waxa weeye doodii iyo murankii ay keeneen waxa weeye nimankii nasaarada ahaa oo lahaa maaragtay ciisa calayhi salaam waa ilaah ama waa thalithu thalaatha ama waa wiilkii ilaahay ilaahay waxa uu yidhi markaa maa darabuuhu laka ilaa jadala dood iyo muran unbay kuugu matelayaan nebi ciise wax kale oo waxa weeye u geeye ma jiro bal hum qowmun khasimuun waa qoom dood badan weeye ee waxa ay sheegayaan bal waxa ay sheegayaan iska daa wax jira maahe qowmun qowm weeye khasimuuna muran iyo dood u taagan haddaba marka qofku hadduu xaqa ku doodo baatilkii uu u doodayo wax baatila oo xaqii doonaya inuu duudsiiyo waa qof aada iyo aada u xun oo waxa weeye dood iyo miraa iyo jadal laga helay mana banaana wa qaala tacaala ilaahay aayad kale waxa uu ku yidhi ina aladiina yujaadiluuna fi aayaati illahi bigayri sulطaanin ataahum kuwa aayadaha ilaahay ku doodaya oo waxa weeye aayadihii ilaahay inkiraya oo dooda iyo muranka la imaanaya iyagoo wax cilmiga haysan oo ilaahay uu siiyey oo aan deliil haysan in fii suduurihim ilaa kibrun kibir ayaa qalbigooda ku jira oo arrintaa u geynaya maa hum bibaaliqi laakiin ma gaarayaan oo waxa weye si kasta oo kibirka ay u wadaan meel ma gaarayaan waayo allihii subxaana qaadirka ahaa ayaa waxa weeye kulligood qabanaya ay macnaha meel ma gaarayo oo waxa weeye dooda iyo murankaas dhibteeda iyo mashaakilka oo dhan iyaga ugu soo noqonaya aakhirka waayo qofku mar hadduu baatil ku doodayo oo xaq doonayo inuu baabi'iyo aakhirka ugu dambaysa isaga unbaa halaagsamaya haddaynu tusaale usoo qaadano abujahal iyo waxa weeye abulahab iyo raggii waxa weeye isku dayey inay nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam kitaabkan qur-aanka markuu soo degay inay diintaa joojiyaan oo baabi'iyaan oo ka hor tagaan iyagii unbaa baaba'ay diintiina wataa way taagan tahay ilaa qiyaama saacana waa saa qof walba oo isku dayo diintan islaamka inuu waxa weeye ka hor yimaado ama waxa weeye uu isku daya wax diinta ka mida inuu baatil gareeyo oo burburiyo aakhirka isaga unbaa halaagsamaya diintii iyo xaqiina waa taagan yihiin waayo allihii subxaana qaadirkaabaa ilaashanaya diintan oo cid baabi'in kadhaa ma jirto wa qaala tacaala ilahay aayad kale wuxuu ku yidhi walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ila bilatii hiya axsan waa la inaga nahyey oo nahyi baa yimid allihii subxaana qaadirka waa inoo diiday inaynu gaaladii ahlu kitaabka ahaa oo waxa weeye diinta la siiyey towraad iyo injiil la siiyey waayo alyahuud wa nasaara inaynu la doodno oo la muranno waa laynoo diiday ilaa bilatii hiya axsan si wanaagsan oo wanaag ku jiro xiwaar baa la yidhahdaa markii waxa weeye doodu ay wanaagsan tahay waa xiwaar oo waxa weeye xaqii baa la caddaynaya qof walba adiladiisuu la imaanaya aadaab bay leedahay waxa weeye muran iyo qaylo ma aha dagaal ma aha waxa weeye qof walba xaqii ayuu isku dayayaa inuu caddeeyo oo adiladii iyo diintii inuu caddeeyo laakiin lama raba in la iska doodo oo jahli lagu doodo marka waa inay noqotaa bilati hiya axsan waa inay noqotaa si wanaagsan oo waxa weeye cilmiyaysan oo sharaf leh oo aan qofna qofka kale ku xadgudbaynin oo shuruudeedii iyo aadaabteedii wadata oo calaa cilmin wa basiira ku dhisan waa inay noqotaa iyo mawcidat alxasana qawaaciddaasay leedahay waxa weye laguma xadgudbi karo wa qaalat wa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabiguna wuxu uu yihi axaadiistiisa ina abqada arijaali ina abqada arijaali ila allah ilaahay ragga uu ugu cara badan yahay dadka waxa weeye alaladu alkhasam alaladu alkhasim qofka waxa weeye dooda badan oo aad iyo aad u dood badan ina abqada arijaali ila allahi tacaala alaladu alkhasim qofka dooda badan ay shadiid alkhasuuma qofka aad u doodaya oo muranka badan oo aan xaq ku doodayna qarsho jicis cidlaa iyo indha adayg ku doodaya xadiidkuna waa muttafaqun calayhi min xadiidi caaisha radia allahu canha oo bukhaari iyo muslim baa weriyey wuxuu xadiidkaa marka inoo caddaynaya qofkaas haddii ilaahay u carooday qofka ilaahay u carooday wuxuu ku dhacay kabiira min alkabaa'ir waayo allihii subxaana qaadirka ahaa qofka uu caroonayo waa qof khilaafay awaamirtiisii iyo sharcigiisii iyo dariiqiisii khilaafay aayadaha qur-aankaana waynu soo marnay haddaba marka a xadiidka iyo aayaduhuba waxay kutusayaan inay tahay dooda iyo muranka baatilka lagu doodo oo waxaan diin ahayn qofku maanta o dhan ku doodayo wuxuunan cilmi u ahayn ku doodayo qabiil difaacayo waxa inay tahay maaragtay arrin kabiire ah oo aad iyo aad u khatar ah xadiid kale waxa uu yihi imaamu zahabi raximahullah wuxuu yihi wa rawaa raja abu yaxya saaxibu saqd wa huwa liinun ay macnaha wuu daciifiyey ninkaa raja la yihaahdo oo sanadka uu ka bilaabay oo xadiidka werinaya imaamu dahabi waa daciifiyey oo wuxuu yihi ninkaasi xadiidkiisu waa daciif haddaba ninkan waxa weye xadiidkiisa bal aynu eegno wuxuu yihi xadiidkaas oo abu hurayra laga werinayo can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu waxa uu yihi man jaadala fii khusuumatin qofkii ku dooda dood bigayri cilmin uunan cilmi u lahayn lam yazal ka zuuli mayo fii sakhat illah xataa yanzica carada ilaahay ka zuulimayo oo qofkaa ilaahay baa u caroonaya ilaa uu ka baxo dooda iyo murankaa uu joojiyo xadiidkani horta waa xadiid daciifa waa xadiid daciifa oo waxa weye maaragtay ibn abi dunya iyo ayaa werinaya fi dami lkiiba ayuu ku wariyay kitaabkiisa fi samt xadiidku marka waa xadiid daciifa oo waxa weeye sanadkiisu waa daciif oo ninkaa rajaal la yihaahdo ayaa wuxuu yahay daciif laakin xadiidku waa xadiid waxa weye maaragtay sanadkiisu daciif yahay laakin axaadiis kale oo waxa weye alfaad kala buu kusoo arooray marka sidaa daraaddeed sanadkiisu waa daciif laakin xadiidku waa saxiix lishawaahidihi oo waxa weye axaadiis kale ayuu leeyahay marka kitaabka ibn abi dunya oo waxa weeye kitaabu samti ayuu ku takriijiyey waxa weeye asheikh abu isxaaq alxuweyni xafidahu llah ayaa ku takriijiyey marka wuxuu yihi sanadkiisu waa daciif laakina alxadiidu saxiixun xadiidku waa saxiix oo alfaad kale ayuu saxiix ku yahay alfaada kale oo marka saxiixa uu k ku yahay waxaa kamid a waa inoo imaan doonaa waana lafdiga oranaya man khaasama fi batilin wa huwa yaclamhu qofkii ku dooda wax baatila isaga oo garanaya isaga oo garanaya qofkii ku dooda wax baatila lam yazal fi sakhat illahi ka zuulimaya caradi ilaahay xataa yanzica marka lafdigaasuu xadiidku saxiix ku yahay fi saxiix aljaamic sakiir buuna ku saxiixiyey sheekh albani raximah llah raqamka lix kun iyo boqol sagaashan iyo lix amaa lafdigaa hore oo uu wariyey waxa weye ninkaa rajaa oo man khaasama man jaadala fi khusumatin bigayri cilmin kaasi waa daciif oo sheikh albani wuxuu ku daciifinaya fi fi daciif aljaamic sakiir iyo waxa weye keyrkeed haddaba marka lafdigaa dambaa inaga deeqaya macnihii xadiidka daciifkaa oo waxa lafdigaa dambaynu qaadanayna waana inoo imaan doonaa min xadiid cabdillahi ibn cumar wuxuu yihi marka warawa xajaaj ibn dinar wa huwa saduqun ay xadiiduhu xasan wa xadiid xasana mar hadduu ihahdo saduq can abi ghalib can abi umama abi umama radi allahu canhu qaala wuxuu yihi can nabiy sala allahu alayh wasalam nebigu waxa uu yihi ma dalla qowmun bacda hudan kaanuu calayhi ilaa uutu ljadal qoom ma jiro maa dalla qowmun qoomma dhumaan bacda hudan kaanuu qoom hanuun ku sugnaa oo hanuun haystay oo caqiide haystay oo wanaagsanaa ma dhumaan oo halaag kuma dhaco iyo dhumitaan inay xaqi ka dhumaan ilaa uutuljadal ilaa dood baa la siiyaa oo waxa weeye dood baa lagu imtixaanaa doodaasay markaa ku dhumaan uma tala hadihi alaaya wa qaaluu aalihatunaa khayrun am hu ma darabuuhu laka ila jadala bal hum qowmun khasimuun macnaha markay ku doodayeen oo lahaayeen ciisa calayhi salaam waa wiilkii ilaahay iyagoo tawraad iyo injiil iyo haysta ayay dood iyo muran la soo istaageen markaasay saas ku dhumeen oo waxa weye ay halaagsameen way xadiidku marka waa xadiid xasana oo waxa weeye imaamu tirmidi iyo imaamu axmed iyo ibnu maaje ayaa werinaya waana xadiid xasana sida sheekh albani ku cadeeyey fi saxiix aljaamic sagiir wa fi sunan tirmidi ayuu xasan kaga dhigayaa marka xadiidku waa xadiid xasana marka waxaa loo baahan yahay qofku haddii ilaahay diin siiyo oo hanuun siiyo oo ilaahay hanuuniyo inuu dooda ka dheeraado dooda iyo muranka inuu ka dheeraado ounan marnaba dood iyo muran gelin ayaa la rabaa oo waxa weye uu diintiisa la badbaado wa ilaa haddii kale qofkii waa dhumaya wuxuu yihi wa yurwa bisiiqati tamrid ba la yihahdaa waa siiqa daciifa haddii la yihahdo wa yurwa wa yurwa buu yihi waxaa laga weriyaa nebiga calayhi salaatu wassalaam inuu yihi ina akhwafa maa akhaafu calaa ummati ummadayda waxa ugu daran oo aan uga cabsanayo waxa weeye waxa ugu aan cabsi badnahay waxa weeye zillatu caalimin zillatu caalimin ay zilla macnaha inuu qofkii caalimka ahaa inuu khaldamo matalan ninka caalimkaha waa ijtihaadaya waxyaalo badan baa dhici karta inuu markaa masaa'il kamid a inuu caalimkii khaldo oo waxa weeye uu ijtihaadkiisii u khaldamo marka dad badan baa ku raacaya markuu saa u khaldamo oo loo sheego la yidhaha wa ninkaa caalimkaa masaladaa waa ku khaldamay ama isagaaba ka noqday ama culimo kalea caddeeyey bay leeyihin maya annagu isagaan raacayna oo waa ku halaagsamayaan wa jidaalu munaafiqin bilqur'aan iyo qof munaafiqa oo qur-aanka ku doodaya ee qur-aanka intuu barto doodi la soo istaagaya oo waxa weeye qur-aankii ku doodaya qur-aanka in lagu doodo oo qof walba aayad daliishado oo aayadaha laysku garaacana ma banaana wuxuu yihi wadunyaa taqdacu acnaaqahum acnaaqakum iyo waxa weeye adduunyo inta la dabagalo qoorta idinka jebisa waa waxa maanta ina haysta hadday nahay dadka islaamka adduunyo un baa la cayrinayaa oo waxa weeye la daba ordaya xadiidkaasi waxa weeye horta macaanidiisu waa macaani wada saxa oo waxa weeye haddii ninkii caalimka ahaa uu khaldamo dad badan baa ku halaagsana ninka munaafiqa oo qur-aanka ku doodayana dhib badan buu dadka u keenaa adduunyadiina mashaakil badan bay dadka u keentay laakiin xadiidku waa xadiid daciifa oo nebiga looma tiirin karo waayo sababto waxa imaamu dabaraani baa wariyey fi lkabiir wa fii sanadihi waxaa ku jira horta waxa ku wuxuu dhamaystir buu sii lahaayo waddunyaa tuftaxu calaykum ayuu qaar ahaa wasagiir na ayuu ku wareey fi sanadihi cabdulxakiim ibn mansuur wa huwa matruku lxadiid nin matruku lxadiida oon xadiidkiisa la qaadan ay mutahimu bilkadib ah oo been lagu tuumay ayaa ku jira qaala alxaafid ibn xajar raximah llah fi taqriib taadiib waxa uu ku yiri kadabahu ibnu maciin imaam ibnu maciin ayaa yihi ninkaasi waa kadaab fi taqriib tahdiib ayuu sidaa ku leeyahay xaafid ibn xajar raximah llah haddaba marka mar haddii laga helay sanadkii nin nin kadaaba oo beenlow ah xadiidkii waa daciif marka wuxuu ka mid yahay axaadiidta uu imaamu dahabi kitaabkiisa alkabaa'ir ku keenay oo daciifka ah laakiin wuu sheegay oo marka horuuba caddeeyey oo waxau yihi wa yurwa mar hadduu siiqadaa ku wariyeyna isagu nebiga uma tiirin ee waxa weeye wuu sheegay inuu xadiidku daciif yahay wuu caddeeyey laakiin macaanidiisa axaadiid kale oo saxiixa ayaa waxa weeye imaan doonta oo waxa weye inoo imaan doonaa oo soo socdaa oo waxa weeye maaragtay ay isku macno noqonayaan laakiin isaga waxba ka qaadan mayno maadaama nin beenlow ah uu ku jiro wuxuu yihi imaamu dahabi wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam miraaun fi lqur'aani kufrun miraagu waa dooda oo baatilka lagu doodayo almiraa waa aljadal waa dooda kamaa fasarahu ibn asiir fi nihaaya marka miraaun dood lagu doodo fi lqur'aani qur'aankii kufrun waa xadiis saxiixa oo waxa weeye sugan oo waxa weye maaragtay uu werinayo imaamu abu dawuud iyo imaamu axmed iyo xaakim iyo ay werinayaan oo saxiixa sida sheikha albani raximahullah ku caddaynayo fi saxiix aljaamic asagiir haddaba marka in qur-aanka lagu doodo see marka qur-aankii loogu doodayaa laba qof baa murmaysa qof walba adiluu qur-aankii ka soo qaadanaya ninba ninka kale see baad isaga celisaa uga guulay ula guulaysa uga guulaysataa ayuu maaragtay ku dadaalaya ee kuma ay dadaalayaan see isku waafajisaan aayadahan oo xaqa u raacdaan ee nin walba difaac iyo wax uu isagu markaa doonayo inuu difaaco ama xisbigiisa ha difaaco ama caqiide ha difaaco ama wax nin walba ninka kale buu doonayaa inuu muran qur-aankii la soo istaago ama macaanidii qur-aanka in lagu murmo oo waxa weye macaanidii qur-aanka lagu doodo oo waxa weye qofkii qur-aankii uu macaanidiisii ku doodayo u inkiro waxaasoo dhanna ma banaanaa kufrigaana waxa weeye waa kufru ay alkabaa'ir wuxuu ku dhacayaa kufri duuna kufri haddii uu qofkaasi uunan xalaashan oo istixlaal la imaanin wa can cabdullaahi ibni cumar radi allahu canhu qaala wuxuu canhuma qaala wuxuu yihi can inabiy sal ly slam qaala man khaasama fi batilin waa xadiidka hadda aan sheegaynay man khaasama fi batilin qofkii ku dooda wax baatilah wa huwa yaclam isagoo og lam yazal fi sakhat illahi xataa yanzac kama zuulayo caradi ilaahay ilaa uu ka dhex baxo doodaa iyo muranka wa fii lafdin faqad baa'a bigadabin min allah waxa uu qofkaasi la dheelmaday oo la hoyday caradii ilaahay ayuu la hoyday oo gurigiisii kula dheelmaday waayo sababtu waxa weeye baatil ayuu ku dooday imaamu abu daawuud baa werinaya xadiidka iyo waxa weeye imaamu axmed min xadiidi cabdullahi ibni cumar wahuwa xadiidun صaxiix kama saxaxahu sheikh albani raximah llah fi silsilati axaadiis صaxiixa wa fi صaxiix اljaamic sagiir ayuu ku saxiixiyey macnihiisuna waa waadix qofka ku dooda wax baatila oo baatil ku doodaya diinta islaamka aan waafaqsanayn oo markaa waxa weeye dood iyo muran la soo taagan oo xaqii markii loo caddeeyay raaci waaya caradii ilaahay ayuu markaa ku dhacaya wuxa uuna la dheelmaday oo gurigiisii la tegayaa aradii ilaahay haddaba dadka maanta ku doodaya waxyaalaha looyarada iyo ay ku doodayaan qof baatila oo baatil ku socday u doodayaan ama nimanka qabiilka u doodaya ama waxyaalaha nimanka u doodaya caqaa'idka firaqa daalla iyo waxa weeye taxasubka iyo waxa weeye koox kooxaysiga iyo waxa weeye waxaasoo dhan ku doodaya oo baatilka oo adile iyo daliil u raadinaya waxay ku dhacayaan xadiidkan walciyaadu billah waa arrin khatara weeye rabbigii subxaana qaadirkaana haynaga nabadgeliyo ilaahayna aynu ka cabsano qaala imaamu dahabi raximah llah wuxuu yihi wa yurwa ay bisiiqati daciif bisiiqati tamriid buu ku wariyey laakiin waxa weeye xadiidku sida aynu arki doonno waa xadiis saxiixa wuxuu yihi wa yurwa waxaa laga wariyaa can inabiy sala allahu calayhi wasalam qaala inuu yihi akhwafu ma akhaafu calaa ummatii kullu munaafiqin caliimu lisaan ummadayda waxa ugu badan oo aan ka cabsanayo oo aan uga cabsanayo waa munaafiqa caliimu lisaan ee cilmiga le oo intuu waxbartay oo hadalkiisu waadixa yahay dadkii dhuminaya xadiidka imaamu axmed baa werinaya min xadiidi cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu waana xadiid saxiixa oo waxa weeye uu saxiixiyey sheikh albani raximah llah fi silsilati axaadiis saxiixa wa fi saxiix aljaamic asakir ayuu ku saxiixinaya haddaba marka xadiidku waa saxiix laakiin imaamu dahabi wa yurwa buu yihi oo waxaa laga yaabaa inuu agtiisa markaa sanadka ka dhamaystirnayn calaa kuli xaal marka qofka munaafiqa ah hadduu diinta barto dad badan baa ku halaagsamaya waayo sababtu waxa weeye wuxuu isku dayayaa sidii uu ku dhumin lahaa dadka islaamka ah waa sida maanta gaaladaa baranaysa diintii islaamka qur-aankay baranayaan waxay baranayaan carabigii waxay doonayaan markaa sidii ay u baabiyin lahaayeen dad badan oo muslimiina waxaasoo dhan marka waxay keenaysaa inay khatar tahay oo aada iyo aad khatar u tahay oo la iska ilaaliyo in la iska ilaaliyo loo baahan yahay wa canhu sala allahu calayhi wasalam wuxuu nebigu yihi alayhi sala waxaa nebiga laga wariyey sidoo kale waa canhu ay can inabiy sala allahu alayh wasalam nebiga waxaa laga wariyey qaala inuu yihi alxayaau walcayu shucbatani min aliimaan ciyina waa la yidhaha alxayaau xiishoodka walcayu waa qilat lkalaam qofku waxa weeye hadalka yar ayaa la yidhaahdaa qilat lkalaam weye oo qofkaan hadalka badnayn oo waxa weeye tartiib iska aamusan wixii xaqa ku hadlaya ayaa la yidhahdaa shucbatani min aliimaan waa laba laamood oo laamihii iimaanka ka mid a waa laba camal oo acmaasha iimaanka ka mid a wuxuu yihi marka nebiga calayhi salaatu wassalaam walbadaau walbadaau walbayaanu shucbatani min annifaaq albadaaga waxaa la yidhahdaa alfuxshu fuxshu lkalaam alfuxshu fi lkalaam baa la yihahdaa albada waa alfuxshu fi lkalaam walbayaankuna waxa weeye kahratu lkalaami qofka kalaamka hadalka badan oo dooda badan oo maanta o dhan isku dayaya hadalkiisa inuu wax ku bayaaniyo oo waxa weeye dadkii uu maaragtay waxoodii oo dhan uu ka dhigo waxaan sax ahayn hadalkiisa keliya oo waxa weye maaragtay meesha keeno xadiidku waa xadiis saxiixa imaamu tirmidi baa werinaya iyo imaamu axmed iyo xaakim min xadiisi abi umama waana xadiis saxiixa kama saxaxahu asheikh albani raximah llah waxa weeye fi takriij ibn abi caasim takriij ibn abi shayba aliman libni abi shayba ayuu ku takriijiyey wa saxiix aljaamic asakir wa saxiix tirmidi intaba waa ku saxiixiyey qaala alimamu tirmidi raximah llah alciyu qilat lkalaam alcayu qilat lkalaam walbadaau huwa alfuxshu fi lkalaam alfuxshu fi lkalaam walbayaanu huwa kasratu lkalaami kasratu lkalaam ayaa la yidhahdaa wuxuu yihi marka markuu intaa caddeeyo fasiray mithla haaulaa'i alkhudabaa kuwan khudbooyinka akriye buu yihi oo waxa weeye is khudbaynayo dadka u khudbaynaya oo markaa hadalka jejebinaya oo fasaaxada iyo kalaamka iyo isku dayaya oo aad iyo aad ugu tawasuc samaynaya oo hadal badan oo aan loo baahnayn iyo tafkiim badan oo aan loo baahnayn iyo fasaaxo iska raadinaya kuwa noocaas oo kale weeye buu yihi fima waxyaalaha kuna hadlaya waxaan ilaahay raalli ka ahayn mathalan qofkii dadkiibuu ukhudbaynayaa markaasuu wuxuu isku dayayaa inuu fasaaxo uuna lahayn hadal uusan lahayn wax aan ilaahay u abuurin inuu raadiyo oo markaa dadkii ku khaldo oo wax baatila ku hoos qarinayo iyo kuwa doodaya laftigoodana waa soo gelayaan qofka waxa weeye dood la imaanaya oo bayaan markaa caddaynaya wixiisii waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam laba idinkayda kamid a ayaa dood iila imaanaysa waxaana laga yaabaa qaarkiin qaarka kale inuu ka hadal badan yaho ka dood adag yahay oo waxa weye hadalkiisa uu ka caddaysan og yahay haddaba daahirkan anigu xukuminayaa qofkii aan u xukmiyo marka xaq uusan lahayn oo qaata ha ogaado naar ayuu qaataye sidaa daraaddeed markaa waan hadal badnahay oo waxa weeye kalaamkaygaan waadixiyaa oo codkar baan ahay waxaasoo dhan waxba tari mayso muhiimaddu waxa weeye waxa xaqa ah ku hadal waxa baatilkaana ka aamus xaqa markaad caddaynaysid xaqi siduu yahay u caddee oo ilaahay kugu og yahay wixii baatilana caddee laakiin wixii ha isku dhex khaldin oo wax baatila dadkii ha ugu sawirin inuu xaq yahay markaas waa halaagsamaysaa oo halaag baa ku sugnaanaya haddaba marka baabkaa wuxuu ina tusayaa marka oo inoo caddaaday in ay tahay arrimahani min alkabaa'ir oo la iska ilaalinayo oo uu inoogu baabeeyey jadalka aljidaal walmiraa walalad walladud waxyaalaha aladulkhasam iyo waxyaalaha maaragtay dooda oo dhan ku imaanayso waxaasoo dhan in banaanka laga marayo oo qofku uu diintiisa ka dhowrsanayo alkabiiratu saadisa wa situun kabiirada lixdan iyo lix ayaynu usoo gudbaynaa qaala alimaamu dahabi raximah llah wuxuu yihi kabiiradaana waxa weeye fii man khasaa cabdahu ow jadacahu ow cadabahu dulman wa bakyan qofkii addoon buu leeyahay xilligii addoommadu jiri jireen oo kale qofkii addoon buu leeyahay haddaba marka qofkii addoonkaani waa qof bilow aadmiya qadar rabbi baa ku dhacday inuu saan noqdo oo waxa weeye uu mamluuk laleeyahay noqdo ama markaa isagu sabab ha ugu noqdo ama markaa si kalaba sabab ha u dhacdee haddaba markaa qofkan waxaa la rabaa in loola dhaqmo sidii qof caadiya oo aan marnaba waxa weye dhibaato loo geysan oo diinta islaamku ma ogola in qofkaani la dhibo oo dhibaato loo geysto haddaba marka wuxuu leeyahay imaamu dahabi qofka addoonkiisii fii man ruuxii khasaa khasaa waxa weye macnaheedu khasigu waxa weeye waa dhufaanka waa qofka oo xiniyihii laga bixiyo addoonkiisii qofkii xiniyihii ka bixiya bacda naas baa saa samaynaya si qofkaani uu weliga ugu shaqeeyo oo una naag u guursan oo dadnimo uu yeelan ayuu labada xiniyood ka bixinayaa sida geela iyo orgida iyo loo gala awrta iyo ayuu dhufaanaya dhufaan baa leeyahay ow jadacahu ama waa dhagahuu googoynaya qofkii jadci ha hadii lagu sameyo dhegihii la googooyo qof wax fool xuno wuxuu noqonayaa markaa dee aan aad iyo aad udhibaataysan oo cadabahu ama cadaabo dhibaato ugeysta dulman dulmi ku cadaabo dhibaato ugeysta oo bakyan iyo xadgudub maxaa u daliila marka inay arrintaas tahay kabiira min alkabaa'ir qaala allahu tacaala mukbiran can ibliis ilaahay isagoo ibliis inooga warramaya wuxuu yihi ibliis baa wuxuu yihi wala udilannahum ay duriyadda nebi aadam waa markii nebi aadam la yihi u sujuud oo u sujuudi waayey oo jannadii laga saaray oo laga cayriyey ayuu markaa dhaartay wuxuu yihi wala udilannahum ilaahay baan ku dhaartaye waan dhuminayaa oo waa baadiyeynayaa ay can isiraadi almustaqiim jidkii toosnaa baan ka dhuminaya oo waan dhuminaya wala umaniyannahum waan hididiilaan gelinaya ay umanigu waxa weeye macnaha qofku inuu wax iska hididiilaysto qaala sheekh naasir sacid raximahullah waxa uu leeyahay wala umaniyannahum ay macnaha waxaan u hididiilo gelinayaa inay hanuunkii iyo xaqii ka leexdaan macaasida iyo baatilka iyo dalaalka u leexdaan oo halkaa ay aadaan ayaan waxa weeye naftooda jeclaysiinaya wa hada huwa alguruuru bicaynihi waa guruur marka oo waxa weye qofkii in guruur uu ku rido shaydaanku rabaa falaa taguranakum alxayaatu addunya walaa yuguranakum billahi lgaruur buu yidhi ilaahay haddaba kuma gaabsanaya marka bimujarad lidlaal baadinimo keliya ku joojin mayo shaydaankii ilaa uu u ziineeyo qofka oo waxa weye wixii intuu u qurxiyo uu baadinimadii u qurxiyo ilaa qofkaasi uu si fiican u dhumo oo waxa weye uu halaagsamo kama qaala waxa weeye yahuud iyo nasaara say u yihaahdeen wa qaaluu lan yadkhula aljannata ila man kana huudan aw nasaara walu fiirso halkaanay waxay ku hayaan yahuud waxay ku haysaa cusayr waa wiilkii ilaahay nasaarana waxay ku hayaan ciise waa wiilkii ilaahay shaydaankii waa u qurxiyey marka waa baadinimo markaasuu usii qurxiyey oo wuxuu haddana ku yidhi jannadaba idinka maaha cid kale geli mayso idinka un baa jannada gelaya markaas iyagiina carabkoodii kaga dhawaaqayaan oo leeyihin jannada waxaan yahuudiya nasaara ahayn geli maya oo muslimiintu janno indha saari maya hay haddaba umanigu waa nooca waa in waxa hididiile inta laguu geliyo oo aad jeclaatid oo aad dabageshid hadhow markaa laguu qurxiyo oo wixii bidcadaadii iyo wixii dadka maanta bidcada iyo mashaakilka o dhan ku jira waa waxa wala aamurannahum waxaan amrayaa fala yubatikunna waan amrayaa fala yubatikunna aadaana alancaam ay yuqaicna bitaqdiici aadaanihim waxaan amrayaa fala yubatikunna ay waxaan amrayaa bitaqdiici aadaani alancaam inay googooyaan dhagaha xoolaha iyagoo markaa diin ka dhiganaya waxyaalihii waxaa jiray xoolaha qaar bay samayn jireen saas oo kale dhagaha inta jaraan waxay odhan jireen sanamyadaa le neefkaa dhagaha la gooyayo lama taabanayo oo waxa weeye lama lama qalanayo lama raranayo lama taab ilaahiyadaa leh waxyaalahaasuu ka dhaadhiciyey wala aamurannahum alshaahidku waa halkaan marka wala aamurannahum falaa yugayiruna khalqa allah khalqigi ilaahay bay doorinayaan inay dooriyaan baan amraya kalwashmi waxyaalaha maaragtay lagu sameeyo washmigii aan soo maraynay oo kale oo intay waxa weeye dumarkii wejiga irbada isaga mudaan ay indhakuushii ku shubayaan oo barbar isku samaynayaan iyo waxyaalahan hadda gaaladu samayso ay jirkooda ku sawirayaan oo jirkii gudihiisa lagu sawirayo iyo waxa weye tafliijkii aynu soo marno ilkaha la bedbedelayay lilxusni qaala alimaam dahabi raximahullah wuxuu yihi qaala bacdu lmufasiriin huwa alkhasaa waa in la dhufaano ay macnaha fala yugayiruna khalqa allah in la waxay dhufaanayaan khalqigii ilaahay oo macnaha raggii loogu talagalay inay wax dhalaan oo waxa weeye ninnimadii iyo wixii dham inta ka dilaan bay dhufaanayaan hadde ninka haddii la dhufaanana dee dhalmo waa kala tageen iyo waxa weeye dareen meeshaasuu ku dhamaaday sida xoolahaba hadda ay u galaan dadka reermiyiga oo waxa weeye maarata ay u isticmaalaan haddaba marka arrintaasi ma banaana oo kulli waxa weeye waa min acmaali shaydaan oo qofkii shaydaan ayuu markaa ku raacaya wuxuu yihi marka imaam dahabi warawa alxasan can samura xasan albasri can samura oo waxa weye maratay saxaabiya ayuu wuxuu yihi ana nabiy sala la alay slam qaala wuxuu yihi nebigaa yihi man qatala cabdahu qofkii addoonkiisa dila macnaha nafta ka gooya qatalnaahu waan dilaynaa waman jadaca cabdahu jadacnaah qofkii addoonkiisa dhagaha ka jeex jeexana oo dhagaha ka jarana jadacnaahu isagana dhagahan ka jarayna wuxuu yihi marka imaamu dahabi hada khabarun صaxiix can alxasan can samura marfuucan qaala waxa uu yidhi lafdi kale wuxuu ah lafdiga marfuuca man akfaa cabdahu qofkii addoonkiisa dhufaana akhsaynaahu waan dhufaanayna haddaba xadiidkan marka bal sixadiisa aan fiirino xadiidka horta waa xadiid daciifa imaam abu daawuud baa werinaya imaamu tirmidi nasaa-i ibnu maaja wa isnaaduhu daciif kama bayana sheikh albani raximah llah waxa weeye fi sunani abi daawuud iyo sunan ibni maaja iyo sunan tirmidi suu ku cadeeyey iyo mishkaat almasaabiix waa xadiidku waa daciif oo waxa weeye waa xadiid daciifa ma sugna marka haddaba marka xadiidkani waa xadiid daciifa oo aan waxba laga qaadan karin laakiin macaanida uu keenayo ciqaabta ku imaanaysa waa ciqaab adag oo qofka qof islaama oo addoon oo miskiina dhagaha googoynaya jadcigu waa maqduucatu ay aladraaf macnaha qofka in dhagaha iyo la jarjaro mushumaha iyo dhagaha iyo laga googooyo oo qofkii abuurkiisii lagu cayaaro haddaba marka wii waxyaalahan uu xadiidku sheegaya xadiidka sanadkiisa waa daciif laakiin waxyaalahan uu xadiidku sheegayo oo dhan qofka addoonkiisa ku sameeya waa dulmi weyn oo waxa weeye xaqiiqatan dulmi buu ku dhacaya laakiin maxay noqonaysaa xadkiisu ma laga oofinayaa isagana wallahu aclam waayo sababtu waxa weeye qofka addoonkaa waa qofkan xoolihiisii oo kale ayuu noqday laakiin xaqiiqatan wuxuu ku dhacayaa dembi oo wax banaan ma ah wuxuu yihi imaamu dahabi raximah llah وصxxa alxaakim faأkdأa xadiiثa fi اlxuduud imaamu xaakim ayaa waxa uu saxiixiyey buu yidhi xadiidkan soo socda oo lafdigiisu yahay man mathala bicabdihi fahuwa xorun qofkii addoonkiisa tamhiiliya tamhiilku waa in qofka wejigiisii iyo jirkiisii wax laga googooy waxa maarata ama bushimihii la jaro ama dhegihii la ama wejiga laga jeexjeexo la bedelo suuraddiisii fa huwa xoran qofkaasi waa addoonkaasi xor buu noqonaya xadiidka imaamu xaakim baa werinaya min xadiidi cabdullah ibni cumar radia allahu canhuma wa fii isnaadihi sanadkiisa waxaa ku jira xamzata xamza nin la yihaahdo xamzata nasibiy ayaa ku jira oo daciifa oo waxa weeye matruuka xamza ibnu maymuun baa la yihahdaa ismiga aabihi waxaa la yihahdaa maymuun aabihi ayaa la yihahda marka xamzat ibnu maymuun annasibi ayaa ku jira qaala ibnu maciin raximah llah waxa uu yihi laysa xadiiduhu bishay xadiidkiisu wax jira ma aha wa qaala albukhaariyu munkaru lxadiid w qaala ibn cadiy radi allahu canhu yadacu lxadiid falxadiidu daciif marka wa qaala alxaafid ibn xajar raximah llah fi taqriibi taadiib waxa weeye matruukun mutahimun bilwadci ayuu yihi wuxuu ahaa nin matruuka oo laga tegay xadiidkiisa oo lagu tuhmay inuu yahay ninkaasi nin axaadiid beena dejiya haddaba axaadiistaas oo dhan waa xadiid daciifa xadiidkan soo socda un baa ka saxiixa wuxuu yihi imaamu dahabi wa fi saxiixayni bukhaari iyo muslim waxay wariyeen man qadafa mamluukahu qofkii addoonkiisa ku sheega zino uqiima calayhi alxaddu yowma alqiyaama qofkii addoonkiisa yidhaahda wuu zinaystay haddii uuna zinaysan marka qofkaasi oo waxa uu ku sheegay ay been tahay allihii subxaana qaadirkaa maalinta qiyaamaha xadka ka oofinaya waayo maalinta qiyaamaha wax addoon la yidhaahdo ma jiraan dadku kulligood waa isu wada mid qofkii dulmi galayba qofka kale waa looga goynaya marka man qadafa mamluukahu qofkii addoonkiisa ku tuura qadfi qadafku waxa weye waa inaad ku been abuuratid qofku waxuuna samayn oo alramyu bizina inaad zino ku sheegtid qofki isagoon zinaysan uqiima calayhi alxaddu yowma alqiyaama muttafaqun calayhi min xadiidi abi hurayra bukhaari iyo muslim ayaa werinaya wuxuu kutusayaa marka arrintaasi waciid shadiida inay tahay oo aan la ogolayn waayo sababtu waxa weeye qofka haddii la yidhi aakhiraa laga oofinayaa xuduudii waxay kutusaysaa inuu qofkaasi dembi weyn ku dhacay oo dembigu hadduu mar xad gaarana hadda waa min alkabaa'ir oo kabiiro ayuu noqday markaa wuxuu yihi imaamu dahabi raximah llah uu ku khatiyay baabkiisi wa aakhiru ma wa aakhir maa xufida can nabiyi sala allahu calayh wasalam axaadiistii ugu dambeysay oo nebiga laga xifdiyey markuu dhimanayey waxaa ka mid ahayd can inabiyi sala allahu alay wasalam inuu yihi asalaata asala asala asala war salaada xifdiya war salaada xifdiya oo ilaaliya salaada wamaa malakat aymaanukum iyo addoommada gacantiinu ay hanatay ay macnaha waxa aad mas-uulka ka tahay ood gacanta ku haysid ama markaa addoommo ha noqdeen oo waxa weeye maaragtay addoommadii baa loo jeedaa ama markaa wixii kaleba ha noqon marka halkaan waxaa laga wadaa wamaa malakat aymaanukum waxay gacmihiinu hanteen ilaaliya ittaqu llaha fi ma malakat aymaanukum war waxa gacantiinu hanatay oo mulkiday ilaahay kaga cabso oo ha ku cayaarin oo waxa weeye dhibaato ha u geysanin xadiidkaasi waa xadiis saxiixa abu daawuud baa werinaya iyo ibnu maaja iyo axmed ayaa werinaya min xadiisi caliyin radia allahu canhu cali bn abi aalib wa saxaxahu sheikh albani raximah llah fi saxiixi aljaamic asagiir ayuu ku saxiixiyey haddaba marka xadiidku waa xadiis saxiixa wuxuuna nebigu inoogu booriyey laba arrimood uu inagala dardaarmay salaada in si fiican loo ilaaliyo oon salaadii lagu cayaarin iyo in ilaahay laga baqo oo wixii aynu mas-uulka ka noqonay oo gacanteenu hanatay aynu ilaalino oo waxa weye maaragtay hadday addoommadii iyo waxa weye maaragtay wixii kalaba aad iyo aad in loo ilaaliyo oo aan lagu cayaarin ayuu markaa nebiga calayhi salaatu wassalaam ina amray oo qof walbana inuu xaqiisii ka soo baxo ayuu markaa xadiidku keenayaa wuxuu yihi imaamu dahabi wa fii musnadi alimaami axmed musnad imaamu axmed waxaa ku sugan min xadiidi ibni cumar radia allahu canhuma cabdullahi ibni cumar inuu yihi nahaa anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu waa nahiyey can iksaa'i alxayli an an can iksaa'i alkhayl walbahaa'im alkhayl waa fardaha fardaha in la dhufaano iyo bahaa-imta xoolaha weye bahaa-im waxa la yidhaha waxyaalaha xoolaha oo dhan ayaa la yidhahdaa geela iyo ariga iyo looda iyo kulli waaya xadiidku waa xadiid daciifa oo waxa weye imaamu axmed ayaa werinaya walbayhaqi wa qaala asheikh axmed shaakir raximah llah fi tacliiqihi cala almusnad musnadka markuu taxqiiqinayey musnad imaam axmed wuxuu yihi wa isnaaduhu daciif waa xadiis sanadkiisu daciif yahay marka ma sugna in oo sanad xadiidkaa waa daciif ma sugna marka inuu nebigu nahiyey geela iyo fardaha iyo lo-da iyo in waxa weeye la dhufaano iyadoo markaa maslaxad iyo ulojeedo laga leeyahay taasi waa baab gaar ah laakiin dadka waa arrin aad iyo aada u khatara in qof bilo-aaniya la dhufaano intaa ayuu ku caddeeyey ku ku dhameeyey nebiga waxa weye maratay imaamu dahabi raximah llah waxaana kaloo sugnaaday xadiid kale oo saxiixa nebigu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam inuu yihi man daraba mamluukahu qofkii addoonkiisa garaaca oo waxa weye maratay mamlu addoonkiisii garaaca xaddan xad ka garaaca lam ya'ti uuna samaynin aw ladamahu ama dharbaaxeeya oo dharbaaxa ku dhufta fa ina kafaaratuhu an an yactiqahu an yactiqahu inuu xoreeyo imaamu muslim baa werinaya fi kitaab aliimaan fi saxiixi qofka waxaa la gaarsiiya haddaad ba addoonkaaga garaacdid ood wax ku samaysid oo waxa weye aada dharbaaxa ku dhufatid inaaba xoraysidba marka waa arrin aad iyo aad u khatara diinta islaamku aad bay inoogu boorisay oo waxa weeye dadkii xilligii joogay oo addoommada lahaa aad bay diinta islaamka ula hadashay inaan lagu cayaarin marnaba dadka addoommada ah waayo sababtu waxa weeye addoommadu waa dad biloaadniya oo makhluuqa oo waxa weeye kula mida wallahu aclam baabkan halkaas ayaynu insha allahu tabaaraka watacaala kaga gudbayna kabiirada ku xigta waxa weye alkabiiratu asaabica wasittuun kabiirada waxa weeye lixdan iyo toddobo wa almutaftifu fii wasnihi wa kaylihi waa qofka khafiifinaya oo waxa weeye maaragtay khafiifinaya wasniga markuu wax miisaanayo iyo markuu wax beegayo kaylku waa beega wasniguna waa miisaanka mutafifkuna waa khafiifinta qaala allahu tacaala waylun wayl wuxuu u sugnaaday ay waadin fi naari jahannam ama halaag naar waadi waadi naar ah oo waxa weeye jahanamo ku yaala waadin fi naari jaha jahannam ayay culamadu ku tilmaameen qaarna waxay idhahdeen maya waxa weye waxaa laga wadaa ay alhalaag iyo ciqaab lilmutafifiin kuwa khafiifinaya aladiina kuwaasoo ida ktaaluu kuwii kuwaas laga hadlayo oo wax khafiifinaya aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun markay dadka wax ka beeganayaan iyagu way ka dhamaystiranayaan oo way ka dhamaystiranayaan xaqoodii wa idaa kaaluuhum ow wasanuuhum yuksiruun hadday dadkii wax u beegayaan ama u miisaanayaanna yuksiruuna way nusqaaminayaan oo way ka khasaarinayaan oo dadkii qaar bay kala harayaan alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuthuun miyaynan ogeyn kuwaasi in lasoo bixin doono aakhira la keeni doono liyowmin cadiim maalin weyn yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin maalinta qiyaame oo dadku ilaahay hor istaagi doonaan haddaba marka suuraddaani waxay ka hadlaysaa welmudafifiin kuwa miisaanka iyo kaylka khiyaamaya oo dadkii khiyaamo ku samaynaya waayo sababtu maxay tahay markii ay dadka iyagu ka soo beeganayaan beegoodii way dhamaystiranayaan oo maxay samaynayaan masalan hadda sida dadkeenu ay samayn jireen oo kale carabtuna sidaasay samayn jireen iyo wax lamid a waxaad arkaysaa markay burka soo beeganayaan dadka ganacsatada ah markay burka soo beeganayaan koombo ay ugu talagaleen oo salka ay hoos u diiseen oo hoos way u diis diisayaan oo hoos loo riixay ayay kusoo beeganayaan markay ku beegayaan marka buuxi bay odhanayaan qofkii way ku shacaynayaan oo buuxi bay leeyihin aad bay raajici waxa weeye baalka maaragtay miisaanka raajici buu kuleeyahy oo wax ku daro culayska badi aad buu uga miisanaya hadhow markuu marka qofkii isagu u beegayana koombo kale oo xagga u tiilay oo kor loo soo riixay oo hoos laga soo garaacay ayuu u daraya ma buuxinaya marka iyadoo waxa weeye haaf haaf oo qarka joogta buu u daraya caanaha waa saas oo kale markay beeganayaan islaamtu markay caanihii ay ku shubay waxa le ku shub koobkay udhigaysaa koombadii ilaa ay daataan caanuhu ma joojinayso si fiican u buuxi bay leedahay ilaa ay daataan oo qarka ka daataan haddaba markay dadka u beegaysana iyagoo waxa weeye qarkiiba aan soo gaarin oo wax ka dhiman yihiin bay ugu shubaysaa haddaba marka waa nooca markii dadka ay ka soo beeganayaan ama ka soo miisaamanayaan way buuxinayaan markay dadka iyaga u beegayaanna way nusqaaminayaan hadhow meeshii waxaa ka soo baxaysa marka kiishkii burka ahaa ama sonkorta waxaa uga soo baxaya hadhow dhowr kiilo oo zaa'ida oo waxa weye khiyaamo ah xaggee bay marka khiyaamadaani ka timid dadkii bay kala hareen marka waa aklu amwaali innaasi bilbaatil dadkii maalkii dadka oo lagu cunayo baatil wuxuu yihi imaamu dahabi wadhalik wadak wadhalika buu yihi darbun min asariqa walkhiyaana waaklu amwa wa aklu lmaali bilbacdi arrintaani waxa weeye buu yihi in saa loo galo waa nooc tuugada ka mid a oo dadkii baad xadaysaa waana khayaamaysaa maalkoodiina waxaad ku cunaysaa baatil haddaba marka intaasoo dhan ma banaana aayaddu markaa sababteed waxay sabab nuzuul bay lahayd qaala cabdullaahi ibnu cabaasin radi allahu canhuma wuxuu leeyahay lama fataxa lama qadima nabiyu sala allahu alayh wasalam almadiina markuu nebigu madiine soo galay kaanuu reer madiina min akhbasi annaasi kaylan dadka dadka ugu miisaan xun bay ahaayeen oo siday dadka wax ugu beegaan aad bay dadka u khayaami jireen ilaahay baa aayaddan markaas soo dejiyey weylu lilmutafifiin ilaa aakhir aaya fa axsanuu markaasay hagaajiyeen oo ilaahay ka baqeen oo diintii u hoggaansameen ilaan marka hore diin ma jirine oo dadku gaalay ahaayeene haddaba markaasay hagaajiyeen oo waxa weye ay arrintaa la yimaadeen oo saas ayaa maaragtay imaam albayhaqi uu ku werinaya iyo ibnu xibaan haddaba markaa arrintu saasay ahayd sida maaragtay uu ku keenay haytami bizawaaji wuxuu leeyahay markaa haytami raximahullah waxaa lagu tiriyey arrintaani inay kabiiro tahay waa sariix buu yihi huwa ma saraxuu bihi wa huwa daahirun liannahu min akli amwaali nnaasi bilbatil daahir weeye buu yihi inay kabiiro tahay waayo sababtu waxa weeye xoolihii dadka ayuu qofkaas wuxuu ku cunayaa batil walihaada buu yihi ishtadda ashadd ashadd alwaciid ishtadda alwaciidu calayh arrintaasina waa waciid shadiida ayaa ku soo arooray wa inamaa sama mutasifan liannahu sababta loogu magacaabay khafiifiyahana waxa weeye oo fududeeyahaas waayo sababtu waxa weeye wuxuu uu samaynayaa in uu aad iyo aad u khafiifiyo wixii la rabay shay alla shaygii soo maraba wuxuu rabaa inuu fududeeyo oo wax kala haro maadaama marka uu saa dadkii u khayaamayo waa darbun min asariqa waa qeyb tuugada ka mid ah oo khiyaanada ka mid ah oo waxa weeye aan loo baahnayn waman sama buu yihi cuuqibaa bilweyl saas ayaa loogu ciqaabay weyl weylkuna waa ashaddu alcadaabi ama waxa weeye waadin fi naari jahannam labadaaba culummadu waa ku magacaabeen inuu yahay ashaddu alcadaab iyo inuu yahay waxa weeye waadin fi naari jahannam waxaana kaloo ognahay qowmu shucayb calayhi salaam wixii lagu ciqaabay oo lagu halaagay waxay ahaayeen inay dadka ka nusqaamin jireen calaa baksihim almikyaala walmiisaan miisaanka iyo keelka ayay nusqaamin jireen sidaa daraaddeed ayaa markaas ciqaabtu ugu dhacday markii ay nebigii caasiyeen oo uu yidhi awfu lmikyaala walmiisaan walaa tabkhasu nnaasa ashyaaahum war dadka waxooda ha ka nusqaaminina ee dadka u dhammaystira waxooda markuu yidhi oo ilaahay ka cabsada ayaa markaa waxa weeye ay diideen markaasaa saa loo halaagay kitaabka azawaajir ayuu saa ku sharaxayaa haytami alfaqihu lhaytami raximahullah juska koowaad shan boqol soddon iyo labo haddaba marka arrintaasina waa kabiira min alkabaa'ir way caddahay marka inay tahay min alkabaa'ir oo loo baahan yahay qof walba inuu ka dheeraado oo waxa weye aada iyo aad isaga ilaaliyo way kabiirada cont waxa weeye alkabiiratu athamina wasittuun kabiirada lixdan iyo sideed waxay odhanaysaa waa min alcaqaa'id waxay odhanaysaa alamnu min makri illahi tacaala qofka ka aamin noqda dhagarta ilaahay makriga ilaahay qofka ka aamin noqda qaala allahu tacaala falaa ya'manu makra allah ila alqowmu alkhaasiruun ilaahay kama aamin noqdaan makrigiisa iyo ciqaabtiisa ilaa qoom khasaaray mooye qoom kale kama aamin noqdaan qaala sheekh naasir sacdi raximahullah wuxuu yidhi ana man amina min cadaabi illaah qofkii cadaabta ilaahay ka aamin noqda oo yidhahda aniga le cadaabi mayaba oo waxa weeye waxaan iska gelayaa janno waxay kutusaysaa markaa aayaddaani inay takhwiif baa ku jira fiiha min atakhwiif waa cabsigelin lagugu cabsigelinayo oo lagu leeyahay cadaabta ilaahay ha ka aamin noqonin waxay marka aayaddu ku caddaynaysaa annahu laa yenbagii ana alcabda qofka addoonkaa uma habboonaa an yakuuna aaminan waxa weeye inuu aamin ka noqdo oo waxa weye makriga ilaahay ciqaabta ilaahay iyo cadaabta ilaahay ka aamin noqdo oo maa macahu min aliimaan uu yidhaahdo aniga mu'min baan ahay sida dad badan maanta yidhaahdaan xumaan buu samaynaya macaasiduu ku dhex jira haddana wuxuu lehay aliimaanu fi lqalbi qalbiga ayuu iimaankii ku jira waxaasoo dhan marka waa arrin khalad ah waxaa marka loo baahan yahay qofku inuu arrimahaas oo dhan iska ilaaliyo bal yaziidu waxa weeye wuxuu qofku daa'iman u ziyaadinayaa iimaanku khawfan waxa weye inuu cabsado oo waxa weye aad iyo aad u cabsado inuu ilaahay nicmadan iyo iimaanka iyo waxaan oo dhan waa min nicam illah marka qofku waa inuu ka cabsadaa oo siraahdaa haddaad ka aamin noqotid oo waxa weeye aad ciqaabta ilaahay ka aamin noqotid amaaba dee ilaahay iimaanka o dhan ba kaaba qaada kama qaala nabiyu sala la alay slam daa'iman yaquul allahuma ya muqaliba alquluub habbit qalbii calaa diinik nebiga calayhi salaatu wasalaam daa'iman ilaahay buu ka baryi jiray ilaahu diinta igu fog oo qalbigayga diinta ku sug haddaba markaa inuu qofku ka aamin noqdo waxa weeye ciqaabta ilaahay iyo cadaabka ilaahay iyo waxa weeye lama looma baana qofka mu'minka waa inuu daa'iman ku jiraa bayna alkhawfi waalraja sida inoo imaan doonto marka baabka ku xigana waa arrajaa buu inoo keenayaa oo inaan laga quusan rajaha kana inaadan ka qu aadan ka aamin noqon waxa weye ciqaabta ilaahay wa qaala tacaala xataa idaa farixuu markuu ilaahay ka hadlayay dadkii gaaladii iyo waxa weeye diintii diiday xataa idaa farixuu bima uutuu akhadnaahum bakta qofkii markuu ay diintii rumayn waayeen oo xoolihii iyo wixii la siiyey ay maaragtay isaga raaxaysteen ayaa ilaahay qabtay bakta ay kadis ba inta loo qabtay iyagoo iska aaminahoo isle dhibaatayda ku dhici mayso ayaa la halaagay oo dhibaato markaa ku dhacday oo la halaagay wa qaala tacaala ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana kuwa aan rajaynaynin oo waxa weye maaragtay allihii subxaana qaadirka inay la kulmaan ina aladiina kuwii aan rajaynaynin laa laa yarjuuna liqaa'ana la kulankayaga waraduu ka raali noqday bilxayaati addunya adduunyada inayna ka raali noqday adduunyada oo waxa weye nolosha adduunyada ka raali noqdeen wadma'anuu biha waxa weye qalbigoodii ku degay waaladiina hum can aayaatina kaafiluun kuwa oo diintayada iyo aayadahayaga haafilka ulaa'ika ma'waahum annaaru bima kaanuu yagsibuun haddaba marka qofku markuu kaafil ka noqdo oo ka aamin noqdo ciqaabtii ilaahay oo rajo uunan haynin oo waxa weeye uu is yidhaahdo aakhira ma jirto ilaahayna la kulmimay sida adduunkaaga iska raaxayso waxa uu ku dhacayaa haafil buu noqonaya waxaan waxba kala ogeyn oo moog wax walba hadduuna waxba kala ogeynna ciqaab iyo cadaab ayuu markaa la kulmaya aayadahaas ayuu ku gaabsaday waxa weye imaamu dahabi laakiin axaadiis baa jidha caddaynaysa oo waxa weye arrintan ka hadlaysa qaala cabdullahi ibnu mascuud radi allahu canhu waxa uu yihi alkabaa'ir kabaa'irtu waxa weeye alshraaku billah inaad shirki ilahay u samayso waa min alkabaa'ir walamnu min makri illah inaad ka aamin noqotid dhagarta ilahay iyo waxa weye ciqaabta ilaahayna waa min alkabaa'ir waalqunuudu min raxmat illah naxariista ilahay inaad ka quusatidna waa min alkabaa'ir waxa weeye waa saxiix oo waxaa werinaya ibnu jariir raximah llah ayaa werinaya biisnaadin saxiix iyo rawahu cabdirazaaq sidoo kale waxaa kaloo sugnaatay oo waxa weeye idagana laga wariyey shahr ibnu xawshab qaala inuu yihi qultu waxaan ku yihi lumu salma umu salma waxaan ku yihi ya um almu'miniin waxa weeye umu salma waa xaaskii nebiga waa min umahaati lmu'miniin ma kaana akhara ducaaa ma kaan maxay ahayd buu yihi ducaau rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ducaaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam muxuu nebiga ducooyinkiisii ugu badnaa ii sheeg ida kana cindaka nebigu markuu kula joogo ducooyinkii ugu badnaa oo uu ku ducaysan jiray maxay ahaayeen qaalat waxay tiri umu salama kaana akharu ducaa'ihi ducadiisa ugu badnayd waxay ahayd allahuma yaa muqaliba alquluub ilaahygii quluubta bedbedelow oo gedgediyow habbit qalbii calaa diinika ilaahu qalbigayga diintaada ku sug qultu waxaan idhi bay tiri umu salama ayaan waxaan ku idhi bay tiri nabiga yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ma liakthar ducaaika ducadaani fara badana inta aada leedahay oo ducadan aada ilaahay ka baryeysid aad baad u badisaa yaa muqaliba alquluubi sabit qalbi qaala markaa nabigu wuxuu yidhi ya umu salama annahu laysa aadamiyun qof bilow aadmiya ma jiro ilaa wa qalbuhu bayna isbicayni min asaabici araxmaan min asaabic illah qalbigiisu waxa uu ku jiraa faraha ilaahay ayuu ku dhex jiraa waa arrin sifa min sifaat illah oo laa nadri ma garanayno faraha ilaahay kayfiyadeeda kayfiyada faraha ilaahay laakin asaabic waxaa la yihahdaa asalka luuqadda carabiga waa faraha laakin ilaah baa garanaya nooca ay tahay iyo loola jeedo waxaan leenahay waa kuwo ilaahay isaga u qalma ma aha kuweenoo kale kuna shabihi mayno laysa ka mitlihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir faman shaaa aqaama buu yidhi waman shaaa azaaqa qofku ilaahay doona waa toosiyaa oo xaquu ku toosiyaa qofku ilaahay doonana waa ka leexiyaa xaqa fatalaa hadihi alaaya rabbanaa laa tuzi quluubana bacda id hadaytana ilaahayow markaad na hanuunisay kabacdi quluubtayada ha bedelin oo waxa weeye hana baadiyaynin haddaba markaa waa arrin aad iyo aad u cajiiba xadiidkana imaamu tirmidi baa werinaya waana xadiis saxiixa sida uu ku saxiixiyey sheekh albani raximahullah fi saxiixi tirmidi haddaba markaa waxaa loo baahan yahay inuu qofku daa'iman allihii subxaana qaadirkaa baryo daa'imanna uu ka uuna ka aamin noqon ciqaabta ilaahay ee daa'iman ilaahay uu ku xiraado oo rabbigii subxaana qaadirkaa uu mar walba baryo wa qaala bacdu alculamaa culamada qeyb ka mida waxay yidhahdeen alhidaayatu min allah hanuunku waa ilaahay xaggii buu ka yimi walistiqaamatu calaa mashii'ati illah inaad toosnaatid oo xaqa ku toosnaatidna ilaahigii subxaana qaadirkaa inuu kula doono weeye falaa tacjab marka hala yaabin oo waxa weeye yuu ku cajab gelinin biiimaanika iimaankaaga iyo salaadaada iyo qorobaadka aad samaynaysid waxyaalaha daacada aad samaynaysid kulliyayna ku cajab gelinin fa inahaa min maxdi fadlihi ilaahay ayaa ku siiyey oo waa fadli rabbika wanaagga aad samaynaysid haddaan ilaahay kula doonin ma aadan samayn karteen haddaad marka la yaabtid oo waxa weeye dalabulcilmigaaga iyo cibaadada aad samaynaysid wanaaggaasi haddaad la yaabtid waxaa dhici karta markaa in allihii subxaana qaadirka ahaa uu kaa qaado oo kaa wareejiyo oo markaa aad qoobamootid waxa weeye nadam xiina laa yanfacu nadam marka aan shalayta waxba taraynin haddaba marka maxaad samaynaysaa ku toosnow dariiqa xaqa ah oo waxa weeye ilaahay bari mar walba allahuma ya muqaliba alquluub habbit qalbii calaa diinik ducadaa badi qaala asheikh haytami haytami raximahullah waxa uu yidhi arrintan in kabiiro lagu tiriyo waa arrin waadixa oo ay maaragtay maa adbaqu calayhi almuslimuun muslimiintao dhan waa ku tiriyeen min alwaciid ashadiid waciidkaa shadiidka oo ku soo arooray ayaa caddaynaya marka isaguna waa ku tiriyey kitaabkiisa azawaajir juska koowaad boqol siddeetan iyo sideed ayuu ku keenay inay tahay min alkabaa'ir alamnu min makri illahi tacaala marka halkaa maanta waxaad arkaysaa in badan dadkii xumaan buu iska samaynayaa war ilaahay miyaadan ka cabsanaynin insha allah naxnu muslimiin buu ku leeyahy aliimaanu fi lqalbi ayuu iska deliishanayaa marka wuxuu ku dhacayaa khaladaad aada u fara badan waxaa la rabaa marka qofku inuu ilaahay ka cabsado oo waxaasoo dhan ka digtoonaado labadan kabiiro yaryar baan raacinaynaa insha allah oo aada u yaryar kabiiradan kale oo tan kasoo horjeeda waxa weeye alkabiira taasica waa situn waxa weeye alyasu aliyaasu min rawxi illah alyasina waa laya aliyaasu min rawxi illah waalqunuudu alruuxu alrajaa rajihii ilahay inaad ka quusatid oo qunuud kugu dhaco aada quusatid iyadana lama rabo qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yidhi inahu laa yay'asu min rawxi illah ila alqowmu alkaafiruun fii suurati yuusuf markuu nabiyullahi yuusf nabiyullahi yacquub calayhi salaam uu ka hadlayey oo wiilkiisii u waayey oo maaragtay dhibaato badan uu maray nabiyullahi yacquub markuu maaragtay qisadii dheereed lagu imtixaamay nabiyullahi yuusuf ayuu markaa waxa uu yihi inahu laa yay'asu oo waxa weeye markuu la dardaarmayo wiilashiisii oo maaragtay orda raadiye nabiyullahi yuusuf iyo waxa weeye raadiye fataxasasuu min yuusufa walaa tay'asuu min rawxi illahi buu yihi inahu laa yay'asu min rawxi illah ila alqowmu alkaafiruun nabiyullahi yacquub oo wiilashiisii la dardaarmaya orda raadiye buu yihi yuusuf iyo walaalkii hana ka quusanina naxariista ilaahay waa muddo meeqa sanaa ka soo wareegtay ilmo yar oo dhumay ayuu leeyahay weli hala raadiyay yaan laga quusan naxariista ilaahay marka ha ka quusanina naxariista ilaahay laa tayasu min rawxi illah laa yayasu min rawxi illah ay macnaha min min araja rajihiina ha quusanina wey alrajaau min allah fa inahu laa yay'asu ay macnaha ma quusto oo kama quusto naxariista ilaahay iyo waxa weeye rajaha ilaahay ila alqowmu alkaafiruun haddaba markaa ha quusanin waayo sababtu waxay yidhahdeen culummadu alrajaau min allah fa inahu yuujibu alsacya walijtihaad qofku haddii rajo uu qabo oo isleeyahay jannaa geli doonta ilaahay baa ku naxariisanaya wanaag buu badinaya laakiin hadduu quusto meel buu iska fariisanaya marka hadda nabiyullahi yacquub hadduu ka quusan lahaa nebi yuusuf dee ma raadiyeen laakiin haddii uunan quusan oo waxa weeye quusashadii uunan imaanin oo uu weli rajo qabo in la raadiyaa imaanaysa marka yaan laga quusanin oo in la quusto ma fiicno wa qaala tacaala isagoo ka sheekeynaya dadkii wa huwa aladii yunazilu algayda allihii roobka soo dejiye weeye midka ilaahina min bacdi maa qanaduu markay quustaan dadku ka bacdi abaar baa imaanaysa waa la quusanayaa waktigii baa dhammaanaya markaasa waxa le wallahi xilligii roobku waa tegey oo dadkii way quusanaya waxay isleeyihin sanadka isku bixis weeye abaar weeye markaasaa roobkii imaanaya dadkii oo quustay wa qaala tacaala dadkii dunuubta fara badan galay ilaahay wuxuu yihi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnuduu min raxmat illah naxariista ilahay haka quusanina oo waxa weye marka naxariistii rabbi haka quusanin ee daa'iman ilaahay tala saaro inahu yakfiru dunuuba jamiica ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dunuubta oo dhan wuu dhaafa wa qaala tacaala fi suurati acraaf ilahay wuxuu ku yidhi waraxmatii wasicat kula shay naxariistayda iyo raxmadayda ayaa wax walba ka weyn marka sidaa daraaddeed inaynu quusanno ma aha oo naxariista ilaahay ka quusanno wa qaala nabiyu sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yihi laa yamuutanna axadukum ilaa wa huwa yuxsinu danna billahi tacaala qofkiin idinkayda ka mida yuu quusan yuu dhimanin ilaa marka uu dhimanayo ha ahaado wa huwa yuxsinu danna billah ilaa inuu ilaahay rajihiisa qaba maha yuu dhimanin macnaha markaad dhimanaysid adiga oo ilaahay rajaynaya oo wanaag ka rajaynaya oo xusnu danni qaba ilaahay inuu ku naxariisanayo waa inaad dhimataa laakiin adiga oo quustay yay geerida kugu imaanin xadiidku waa xadiis saxiixa imaamu lbukhaari imaamu muslim ayaa werinaya min xadiidi jaabir qaala alimaamu alkhaaabi raximah llah wuxuu yihi inamaa yuxsinu danna billah man xasuna camaluhu xusnu danni xilligaa waxaa heli kara oo macnaha markaa geerida hayso oo sakaraadkaa waxaa xusnu danni helaya qofkii camalkiisu wanaagsanaaday oo camal wanaagsan hormarsaday fakaannahu qaala inuu yidhi baa oo kale weeye axsinuu acmaalakum acmaashiina hagaajiya bixusni dannikum billah ilaahay maaragtay yuxsin dannakum billah dannigiina aad ilaahay ka malaha aad ilaahay ka malaysanaysaan ha wanaagsanaade e acmaashiina hagaajiya faina man saa'a camaluhu qofkii camalkiisu xumaado saa'a dannuhu waxa weeye malihiisi waa xumaanaya waayo qofku markuu camalkiisii xumaado de wuxuu isleeyahay wallahi camal xun baa kuu hormaray ciqaab baa kuu horeysa dhibaatuu da tirsanaya filanaya wuxuu yihi waqad yakunu aydan waxaa dhici karta inuu ahaado xusnu danni billahi min naaxiyati arajaa inuu maaragtay rajaha weyneeyo oo uu u iisho xagga cafwiga wallahu jawaadun kariim ilaahayna waa mid deeqsiya oo kariim ah oo wanaagsan oo aan ilaahay inoo qabanaynin xumaanta aynu mar walba samaynayno marka allihii subxaana qaadirka ha inaga badbaadiyo xumaanta aynu mar walba samaynayno iyo dunuubta ilaahayna ha inoo naxariisto wuxuu saas ku leeyahay imaam alkhaaabi tacliiqa u tacliiqinayo sunan abi daawuud ayuu maaragtay saas ku tacliiqiyey imaam alkhaaabi raximah llah haddaba marka inaynu wanaajino weeye waxa weye maaragtay danigeena acmaasheenana aynu hagaajino si uu malaheenu u fiicnaado danigu waa malaha wa qaala nabiyu sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yihi fi xadiidi alqudsiy ilaahay baa wuxuu yihi ana cinda danni cabdii li ana cinda danni cabdii li anigu waxaan ahay addoonkaygu wuxuu iga malaysto ee ayuu agtayda ka helaya hadduu wanaag malaysto wanaag buu helaya hadduu xumaan malaystona xumaan buu helaya qofkaasi waa qofka marka dariiqa xaqa ku taagan oo diintii ku dhaqmaya oo waxa weeye markaas geeridii u imaanayso isagoo ilaahay ka cabsanaya wanaag buu markaas helayaa ilahay agti nebiguna xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi ina lilahi miatan mi'ata raxma ilaahay waxa uu leeyahay boqol naxariis ayuu leeyahay boqol naxariisa mid walbana ay ay ka weyn tahay maa bayna asamaai walard samada iyo dhulka ay ka ballaaran tahay hal mid oo ka mida ayuu dhulka ilaahay ku soo dejiyey sagaashan iyo sagaalkii kalena isagaa la haray ilaahay baa la haray haddaba marka midii uu dhulka ku soo dejiyey ayaa dadka iyo xayawaanka iyo jinniga makhluuq oo dhan isugu naxariisanayaan xataa shimbiraha iyo xayawaanka libaaxa iyo waxyaalaha dugaagga aad aragtay ilmahooda waxay ugu naxariisanayaan naxariistaa ilaahay uu soo dejiyey sagaashan iyo sagaalkii kalena ilaahay agtiisuu kula haray oo muxuu ula haray yarxamu biha cibaadahu yowma alqiyaama ilaahay addoommadiisu maalinta qiyaamaha ugu naxariisanaya imaamu muslim ayaa werinaya haddaba marka naxariista ilaahay way ballaharan tahay in laga quustana ma aha in waxa weeye qofku uu uu yidhaahdo ilaahay baa noo naxariisanaya oo dunuubta iska qaadaa dhigana lama ogola labadaba waa inuu iska ilaaliyo haddaba muxuu marka samaynayaa qofkii haddii tanna loo diiday oo la yidhi naxariista keliya ha dabagelin hana quusanin muxuu samaynayaa qofkii marka waxaa kaloo sugnaatay wa waa soo khulaasayn doonaa insha allah waxaa kaloo sugnaatay inuu nebigu yidhi min alkabaa'ir kabaairta waxaa ka mid ah alya'su min rawxi illah walqunuudu min raxmat illah waa xadiid xasana sida sheekh albani ku cadaynayo fi saxiix aljaami asakiir haddaba marka wuxuu xadiidkaana barayaa sida culimmadu yidhaahdeen annahu yenbagii lilcabdi qofka addoonkaa waxaa u habboon inuu daa'ima noqdo oo ku noolaado bayna alkhawfi waalraja labadan baab buu kulminaya oo waxa weye kabiiradii hore waxaynu nihi alamnu min rawxi illah alamnu min makri illah tanna waxaynu nihi alyasu min rawxi illah cadaabta ilaahay ha ka aamin noqonin naxariista ilaahayna ha ka quusanin maxaad marka samaynaysaa waa inaad ku noolaataa bayna alkhawfi waalraja oo maxay tahay macnaheedu inaad ilaahayna ka cabsanaysid oo wax alla wixii uu ka xaaraantimeeyey banaanka ka maraysid ilaahayna naxariistiisa aada rajaynaysid oo wixii uu ku amray aada la imaanaysid waayo khawfkana waxaa looga dheeraadaa macaasida rajahana waxaa lagula yimaadaa cibaadada iyo wixii ilaahay ku amray inaad la timaado wa qaala bacdu selaf waxay yidhahdeen culammada qaarkood salafu saalix ridwaan ullahi calayhim waxay jeclaayeen qofku inuu marka uu caafimaadka qabo inuu khawfka badiyo oo qalbigiisa khawfka ku badiyo markii uu xanuunsadana oo uu is yidhaahda allele geeridii baa timidna inuu rajaha badiyo waayo sababtu waxay leeyihiin markuu caafimaadkii qabo hadduu khawfka badiyo macaasidii oo dhan buu banaanka ka maraya haddii uu badiyo marka marka uu xanuunsan yaho sakaraadayana uu naxariista badiyana waxaa ka tegaya yacsigii kama dakala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebiga ayaa waxa usoo galay wiil yar oo waxa weye sakaraadaya oo sakaraatmoodka ayo markaasuu wuxuu yidhi kayfa tajid see baad helaysaa ka waran xaaladaada markaasuu wiilkii wuxuu yidhi arju waxaan rajaynayaa min raxmat illaah inuu ilaahay i naxariistaan rajaynaya wa akhaafu dunuubii dunuubtaydina waan ka cabsanaya markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu saa yidhi ma jiro qof muslima oo labadaasi ay ku kulmayaan qalbigiisa mithla hada almawdin ay xilligaan oo kale qofkii sakaraati mowdkii uu joogo ilaa haddii uu jiro acdaahu llahu maa yarju ilahay wuxuu siiyaa wuxuu uu rajaynayey wa ammanahu mima yakhaaf wixii uu ka cabsanayena ilahay waa ka aamin geliya waana xadiid saxiixa oo waxa weye sheikh albani raimah waa xadiid xasana sida sheikh albani uu ku caddaynayo sida saxiixi tirmidi haddaba marka xadiidkaasina wuxuu inoo caddaynayaa arrinta in loo baahan yahay in marka aad caafimaadka qabtid oo waxa weye aad durdurinaysid inaad cabsida bedisid marka ay timaado sakaraatulmowtkuna inaad bedisid rajaha oo ilaahay rajihiisa aad bedisid oo aad iyo aad aad ilaahay rajaha u bedisid si ilaahay kuugu naxariisto oo markaas aad waxa weye rabbi kaaga magangeliyo wixii aad ka cabsanaysid marka saasaa loo kulminayaa in lagu noolaado bayna alkhawfi waalrajaa ayaa loo kulminaya kabiirada ugu dambaysa darsigeenan waa kabiiratu sabcuun waxa weeye kufraanu nicmat llah nicmat lmuncim muxsin qofka kuu nicmeeyo wanaag ku siiya oo waxa weeye bilow aadi ah qofkii wanaag ku taray inaad ku kufridid oo wanaaggii uu ku taray aad ka abaaldartid waa arrin kabiire ah qaala allahu tacaala markuu ilaahay waaridka ka hadlayey an ishkur lii waliwaalidayka ilahay wuxuu yidhi aniga igu shukri waaridkaagana ku shukri waayo sababtu waxay tahay waaridkaagu nican badan bay ku galeen waa ku soo koriyeen wax walbo wanaaga waa ku dhaleen waa kusoo barba ku shukri marka iyagana oo waxa weeye ha ku kufriin wa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam xadiis saxiixa nabigu wuxuu ku yidhi laa yashkur illaha ilaahay kuma shukriyo man laa yashkur innaasa qofkaan dadka ku shukriyin waa xadiis saxiixa imaamu tirmidi iyo warinayaan abu daawud iyo axmed min xadiisi abi hurayra radi allahu canhu waana xadiis saxiixa sida sheikh albani ku cadeeyey raximah llah fi silsilati axaadiis saxiixa wa fi saxiixi aljaamic asagiir wa fi saxiixi tirmidi wa sunan abi daawud haddaba marka wuxuu inoo caddaynayaa xadiidka iyo aayaddaasi in aynu ku shukrino qofkii wanaag inoo galay wa qaala bacdu salaf buu yihi imaamu dahabi bacdu salaf waxay yidhahdeen kufraanu nicma min alkabaa'ir inaad ku kufridid qofkii nicmada kuu galay waa min alkabaa'ir wa shukruhaa in lagu shukriyo oo waxa weeye shukrigeeduna muxuu noqonayaa bilmujaasaati inaad ka abaalmarisid oo qofkii wanaagga ku taray adna wanaag tartid haddaadan wanaaggii taraynin ow biducaa ama aada u ducays haddaba marka waa waadix weeye baabkaasna intaasu maaragtay imaamu dahabi kaga baxay oo waa arrin iska cadoo waadixa qofka in looga baahan yahay in uu ku ku shukriyo qofkii wanaag taray waayo alihii subxaana qaadirkaa baa ina amraya oo ina leh ku shukri waaridka maadaama ay wanaag kuu sameeyeen oo waxa weeye adduunkaba inaad timaadid iyagoo ay sababkuugu ahaayeen kuna soo barbaariyeen waa inaad ku shukridaa oo waxa weye maaragtay u ducaysaa waa tii aayaddii kale ilaahay nagu lahaa waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaah wabilwaalidayni ixsaana ima yablugana cindaka alkibara axaduhuma aw kilaahuma falaa taqul lahuma ufin walaa tanharhuma waqul lahuma qawla kariima aadaabteedii oo dhan halkaas ayaa ilahay inagu baray waana soo marnay laakiin aakhirka ugu dambeeya ilaahay muxuu ku yidhi aayaddaa u ducee waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira waxaa la rabaa qofkii in loo duceeyo haddaadan abaalkiisii gudi karin inaad ka abaal dertid ma aha وsubحaanaka اllahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta stafirka وatuub ilayk walxamdu lilahi rab اlcaalamiin inta ayaan ku joojinaynaa maanta haddii rabbi idmo in sha allahu tabaraka watacaala